asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo cabdinaasir axmed barkhad mar kale ayaan waxaan idin leeyahay kulanto wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin xubinteennan murtida maantuna waa xubnaheenni joogtada ahaa kuwaasoo isdabayaal fara badan lahaa oo laga yaabo inaan haddii eebba idmahayo intaan ku hagoogay sheeko ama maahmaah aan ku sikibtiray maahmaahdii ugu dambaysay oo gundhiga oo sideedaba xubinta waxaa caado u ah marka qaybta xubinta lagu soo qaadanayo hore lasoo gebagabeeyo in hal mahmaaha gundhiga dabada loo dhigo waana sheekooyinka isku dhammaystiran ee macalmahmaahahoodii wata ujeeddada guud ee marka ay soo gudbahayaan sheekooyinkan ama mahmaayaan ama xubintanina waa in dadka soomaaliyeed ay gaadhaan taasoo ay difaac uga tahay ama laga hortegayo in afkeenna hooyo uu noqdo mid gelgelimaystay amaba quluushay ama dhinac u dhacay ama eebba hadduu idmahayo jambareeray taas ayaannu diidannahay si marka uu afka u noqdo mid jansaaran hargahana loo adkeeyey suundambeedkuna haddii eebba idmahaya u geegsan yahay ayaannu u soo qaadannaa xubnahan kala duwan xubintan maantana waa mid ka mid a mahmaayaheennii labaalayda ahaa ee ujeeddooyinka farada badan lahaa waxaa la yidhi waxaa jiray nin dadlays ahaa halgamaa ah oo haddii ilahay eebba idmahayo dadka waranka ku ba'an ahaa ahaana dadka dagaalama ee dhibaatooyinka farada badan geysta xiliyada ay dagaalamayaan ninkaa isaga ah wuxuu ahaa nin dadlaysah duulaana ah geel dhacna ah maaragtay colwadna ah buu ahaa haddana waxa uu ahaa nin cibaadaysta oo aad iyo aad u cibaadaysta aanna ka tegin salaada iibi wardiga tasbiixda iyo haddii ilaahay idmahayo waxyaalaha wanaag ee nolosha u wanaagsan oo dhan ayuu qaban jiray haddana wuxuu ahaa nin duulaamada bixiya howlo fara badan oo kaleento howlo adduunyaana sameeya ninka isagiihi maalinkii dambaa si kedis ah nin wuxuu u weydiiyey oo uu yidhi hebelow in adeerow dadlays baad tahay waad duushaa wax dhac baad tahay intaasoo qolaad laysay meelahaasaad ku duushay meel heblaad qabsatay nin dhib badan baad tahay sidaadaba haddana waad cibaado badan tahay maxaa kugu kallifay inaad duulalka ku duusho waxna dhacdo haddana aad cibaadaysato maxaa kugu kallifay ayaa nin weydiiyey markaasuu ku yidhi rag baan cilownay rabbi maanaan ciloobin aniga rag ayaan cilownaye rabbi maanaa ciloobin taasoo markii dhinac kale laga eego kaa tusaysa haddii eebba idmahayo adigoo ilaahaygaagi ku xidhan qofkii kugu soo xadgudba inaad iska celin karto amaba aad difaac ka gegli karto waa haddii xadgudub meesha uu imaado xadgudubkaasoo ah in dhulkaaga iyo gurigaaga iyo maalkaaga la dhaco iyo waxyaalaha la midkaa haddii ay imaadaan inaad iska dhicin karto oo aad colaad ka qaadan karto adoo iska celinhaya ayaa halkaa kaaga cad waa sida uu ninkanu dhaqan ahaan u sheegay waxaa kaleento haddii aad dad islaysaan ma ahan inaad dhahda dee ilaahay baan dariirnay oo taas dee ilaahay lama dariri karti waxna kama qaadi kartide addoommadan yararka aad ishaysataane adiga addoommadan wuxuu idinkala gaadhay way idinkala gaadheen ilaahay toobadkeenkiisuusu xilli kasta waa kuu furan yahay taana halkaa ayay ka caddahay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa doqon walaalkeed ciil kama dhirgo doqon walaalkeed ciil kama dhergo waa doqon walaalkeed ciil kama dhergo kama baxa ma ahan waa kama dhergo haddii sababtoo ah ciil joogta ah hadduu ku hayo nimaan dhergaynin unbaa lagu aqoonsanayaa